baxniintii cutubka siddeed iyo tobnaad haddaba wadaadkii midyaan oo yetro ahaa muusena sodog u ahaa ayaa wuxuu maqlay kulli wixii rabbigu u sameeyey muuse iyo dadkiisa reer banu israa'iil iyo sidii rabbigu reer banu israa'iil uga soo bixiyey dalkii masar markaasaa yetro oo muuse sodog u ahaa ayaa wuxuu soo kaxeeyey naagtii muuse oo ahayd siforaah markuu iska diray dabadeed iyadii iyo labadeedii wiilba oo midkood magaciisu wuxuu ahaa gershoom waayo wuxuu yidhi qariib baan ku ahaa dal qalaad midka kalena magaciisuna wuxuu ahaa eliicasar waayo wuxuu yidhi ilaahay aabbahay baa i caawiyey oo wuxuu iga samata bixiyey seeftii fircoon markaasaa yetro oo muuse sodog u ahaa ayaa muuse ugu yimid cadladii ay degeen oo buurtii ilaah agteeda ahayd isagoo wada wiilashiisii iyo naagtiisii markaasuu wuxuu muuse ku yidhi anigoo ah yetro sodoggaa waan kuu imid aniga iyo naagtaada iyadoo wadata labadeedii wiilba markaasaa muuse dibadda u baxay inuu ka hor tago sodogiis kolkaasuu u sujuuday oo dhunkaday markaasaa intay iswaraysteen ayay teendhadii soo galeen markaasaa muuse wuxuu sodogiis u sheegay kulli wixii rabbigu ku sameeyey fircoon iyo masriyiintii oo uu ugu sameeyey reer bani israa'iil aawadood iyo wixii dhib iyaga ku dhacay oo dhan intay soo socdeen iyo sidii rabbigu uga samata bixiyey markaasaa yetro ku farxay kulli wanaaggii rabbigu reer bani israa'iil u sameeyey oo dhan iyo bixinta uu ka soo samata bixiyey gacantii masriyiinta markaasaa yetro wuxuu yidhi ammaan waxaa le rabbigii idinka soo samata bixiyey gacantii masriyiinta iyo gacantii fircoon oo kaasu waa kii dadka ka soo samata bixiyey gacantii masriyiinta hoosteeda oo haatan anigu waan ogahay in rabbigu ka wada weyn yahay ilaahyada oo dhan waayo waxyaalihii ay kula macaamiloodeen iyagoo kibirsan aawadeed isagaa ka sarreeyey markaasaa yatro oo muuse sodog u ahaa ayaa wuxuu qaaday qurbaan la gubo iyo allabaryo markaasaa waxaa yimid haaruun iyo waayeeladii reer banu israa'iil oo dhan inay ilaah hortiisa kibis kula cunaan muuse sodogiis markaasaa waxaa maalintii dambe dhacday in muuse u fadhiistay inuu dadkii u kala garnaqo dadkiina waxay muuse ag taagnaayeen subaxdii ilaa makhribkii oo muuse sodogiis markuu arkay wixii uu dadkii ku sameeyey oo dhan ayuu yidhi waa maxay waxaan aad dadka ku samaynaysaa oo maxaad keliga u fadhidaa dadka oo dhammuna kuu ag taagan yahay subaxda ilaa makhribka markaasaa muuse sodogiis ku yidhi maxaa yeelay dadku waxay iigu yimaadaan inay ilaah wax iga weyddiiyaan oo markay wax isu haystaanna anigay ii yimaadaan oo markaasaan u kala garnoqaa nin iyo deriskiisa oo waxaan iyaga ogaysiiyaa amarada ilaah iyo qaynuunnadiisa markaasaa muuse sodogiisii isaga wuxuu ku yidhi war waxaad samaysaa ma wanaagsana waayo hubaal waad ku daali doontaan adiga iyo dadka kula joogaba maxaa yeelay waxaannu waa kugu culus yihiin adiga oo ma aad awooddid inaad keli ahaantaas samayso haddaba balli dhegayso oo waan kula talinayaaye oo ilaahna ha kula jiro adigu dadka daraaddiis ilaah u dhowow oo arrimahoodana ilaah u keen oo waa inaad iyaga bartaa amarada iyo qaynuunnada oo waa inaad iyaga tustaa jidka ay mari lahaayeen iyo shuqulkii ay qaban lahaayeen oo weliba waa inaad dadka oo dhan kala soo baxdaa rag karti leh oo ilaah ka cabsada oo daacad ah oo nacab faa'iidada xaqdarrada ah oo kuwa caynkaas ah madax uga dhig inay ahaadaan kuwo kunkun u taliya iyo kuwo boqol boqol u taliya iyo kuwo konton konton u taliya iyo kuwo toban toban u taliya oo kuwaasu dadka ha u garnaqeen had iyo goor oo waxay noqon doontaa in wixii weyn oo dhan ay adiga ku keenaan laakiinse wixii yar oo dhan ay iyagu ka garnaqi doonaan oo sidaasaa hawshu kaaga yaraan doontaa oo iyana hawshay kula qaybsan doonaan oo haddaad waxaan samaysid oo haddii ilaah sidan kugu amro dee markaas waad adkaysan kari doontaa oo dadkan oo dhammuna meeshooda ayay nabad ku tegi doonaan sidaa daraaddeed muuse wuu dhegaystay hadalkii sodoggiis wuuna wada sameeyey wixii uu ku yidhi oo dhan markaasaa muuse wuxuu reer binu israa'iil oo dhan ka doortay rag karti leh oo wuxuu ka dhigay madaxdii dadka oo ah kuwa kunkun u taliya iyo kuwo boqol boqol u taliya iyo kuwo konton konton u taliya iyo kuwo toban toban u taliya oo dadkay u garnaqi jireen had iyo goorba oo arrimaha ad adagna waxay u keeni jireen muuse laakiinse wixii yaryar oo dhan iyagaa ka garnaqi jiray markaasaa muuse u oggolaaday sodoggiis inuu tago isna dalkiisii ayuu tegey